duruufaha nololeed ee ku gidaaman qaar ka mid ah qoysaska soomaaliyeed ayaa sabab noqotay in caruurtooda aysan wax baran gaar ahaan caruurta ku nool kamaamka barakacyaasha qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka hodan ee magaalada dhobley ayaa sheegay inaysan haysan goobo ay caruurtooda wax ku bartaan waxayna codsadeen in loo hirgeliyo goobo waxbarasho magacayga waa xasan ismaaciil mawluud magaciisa kaamka waa kaam hodan oo ka tirsan degmada dhobley marka xagga waxbarashada iyo aad iyo aad iyo cariir ooga jiraa iskuul malaha marka iskuuladina waa aad iyo aad bay noogu dheeryihiin hadda dugsi ilmaha hadda caruurta way dhigtaan marka laakiin iskuul ma dhigtaano marka alxamdulilah xaggaas aad iyo aad baan baahi weyn aan oo qabnaa mid diini iyo mid maadi labadaba marka qolayaa ku taqasus howlahaas oo qabtaan waxaan dhilay wax noola qabto marka alxamdulilah rabbil caalamiin waxbarashada sidaas aadan ugu baahannahay magaci waxaa layahaa maryan maxamed baa layidhahaa kaabkan buula hodan waxaa degan dad oo aad iyo aad u tabaalaysan ilaa bulsho lagu qiyaasi karo toddoba boqol sideed boqol meelahaas qiyaasta ayaa degan ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan guri ma haystaan waxbarasho waxaa ku taalla hal madarasa ku taalo iyo geed hoostii afar caruur oo wadaad loox ugu jijiido waxaas waxbarasho laguma qiyaasi karo waxay u baahan yihiin iskuul waxay u baahan yihiin madaraso waxay u baahan yihiin dugsi qur-aan kow muhiimada koowaad waa in waxbarasho ay dadku helaan gudoomiye ku-xogeenka kaam hodan ayaa dhankiisa sheegay in baahida ugu weynee ka jirta kaamka ay tahay baahi waxbarasho waa kan isagoo ka hadlaya arrinkaasi anigu ah yuusuf maxamed dembil gudoomiye ku-xigeenka kaam hodan shacabka ku nool waa ilaa lix boqol oo qoys baahida ugu weyn oo hadda meesha ka jirto waa baahida waxbarasho xagga diini iyo xagga maadiba caruurtii iskuulahaas kale way fogyihiin un t kor bay ka jiraa kaamhadan wuxuu daris leeyahay seerka caruurta caruur yaryar weeye anigoo kale hadda lix jir iyo toddoba jir iyo shan jir aa ii joogo oo waxbarasho la-aan dugsi uma ay dhigtaan iskuulka dibadda xaafadda agteeda yahay way dhigan lahayeen baahida ugu weyn oo hadda kaam ka jirto waa caqabad waxbarasho wasaaradda waxbarashada jubbaland waxaan ka codsanaynaa in ay baahiyaalkaas kale wax nooga qabtaan iskuul iyo wax walban u baahanay inay macnaha si aqoon kororsi caruurta ay noogu helaan